فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo ahdahan oo kale aad ka maqashaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawo hadduu alle qadaro qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah weerar nafurnimo ah oo lala egtay kolonyo gaadiid ah way la socdeen ciidamada shisheeye ee yuganda oo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee shabeellaha hoose faahfaahin ku aadan xogtaas iyo waraysi camaliyaddaas la xidhiirta oo aan kala yeelanay waaliga wilaayaddii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonnaa in ka badan labiyo toban askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ay ka fuliyeen duleedka deegaanka tardo ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan faahfaahin ku aadan xogtaasi ayaad caawa sidoo kale barnaamijka ku dhegaysa doontaan fashil mar kale ku yimid kulan ay xildhibaanada lahaayeen oo maantii loo madalsanaa in la qabto waxaad maqli doontaan hoggaanka baarlamaanka dowladda federaalku wax laga xumaado arrinkan ku tilmaamay qodobada sidoo kale caawa barnaamijka dhuuxa waraysiyada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah munaasabad lagu soo gebagabaynaya wejiga koowaad xamladii taxriidka ee ka socotay wilaayadda bokool oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas waaliga wilaayadaasi iyo qaar ka mid a ducaaddii howlahaasi ku jiray ayaad caawa dhuuxa ku dhegaysa doontaan qodobadaas wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo xubintii faa'iidada caafimaadka ayaad caawa barnaamijka kaga bogo doontaan waa mar kale iyo dhuuxa waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal caawah waa habeennimo talaada ah taariikhda hijiriyadana waxay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha dulxaja sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada oo waafaqsan lix iyo tobanka bisha lixaad labada kun shan iyo labaatanka aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka camaliyad istishhaadi ah ayaa maantay waxa ay xarakada shabaabul mujaahidiin la eegatay kolonyo gaadiid ah way la socdeen ciidamo yugandhees ah kuwaasi oo maraya duleedka degmada afgooye ee shabeellaha hoose weerarka istishhaadiga ah oo uu fuliyey naftiyi hore ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxaa lagu beegsaday kolonyo ay la socdeen ciidamada shisheeye ee ka soo duulay dalka yuganda waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamad abuu cabdiraxmaan waxaa waraystay wariyaheena maxamed cali aadan sidan ayuu u dhacay waraysiga waa waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan sheekh cabdisamed ugu horreyn soo dhowow maalmahan waxa uu gobolku martigelinayay dagaallo maxaa faahfaahin ah oo aad naga siin kartaa dagaaladaas
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin sal allah wasalam calaa nabiyina maxamed wcala alihi wasaxbi wasalam jazakum allah kheyr waan dhowahay idaacadda alfurqaan ugu mahadcelinayaa adeega iyo bulshada u hayaan jazakum allah kheyr waana dhowahay qaala tacaala qaatiluuhum yucadibhum allahu beydiikum wayuqzihim wayansurkum calayhim wayashfi saduura qowmi muminiin haddaan u gudagalo su-aasha ay weydiisay jawaabteeda jazaak allahu kheyran cadowga ilaahi subxana wa tacaala iyo muslimiinta waayadan dagaal ayaa dhex maraayey oo mogtahay lagu beegsanayey cadowgaas sidii wadanka looga saari lahaa iyo dadka muslimiinta dhibaatada ay ku hayaan isbaaradii iyo mogtahay dhecii iyo amni daradii iyo mukhaadaraadkii ayaa insha allah tacaala deegaanada in laga safeeye la rabay haddee cadowga meelo badan iyo deegaano badana laisku fara saaray waxaa ilaahay subana taala ugu mahadcelinaynaa gacanta wilaayada saad ka horey u warqabteenba waxaa soo galay deegaano badan oo ay ka mid tahay deegaano iyo degmooyin oo degmada awdhegla ka mid ah bariirha ka mid ah sabiidha ka mid ah oo meelo muhiim ah ayaa gacanta soo galay ilahi subana taala aan ku mahadsan marka dagaaladaas ayaa mutawaayadan socday ilahi subana tacaalana haddee cadowgii meesha deganaa ee muddo sanaawaad ah meesha joogay ilahi subana tacaala waa ka dulqaaday dadka muslimiinta gumeysi badanna ku hayay dee amnigooda iyo mugta noloshooda iyo diintooda intaa waxayn duulaan ku ahaa ilahi subana taala waa ka dulqaaday maalmahan kulley dee meelo qaar ay wax kasoo cusboonaadeen cadowga mugtahay inuu wax carqaladeey uu damcay marka carqalayntaas ay mugtahay dagaal kala hortageen ilaahay subxaana watacaalana waa jebiyey ee cadowga marka dee markasta wuxuu duulaan ku yahay waa amnigaas iyo dadka muslimiinta diintooda mogtahay inuu ka baadiyayo ilaahay subxaana watacaalana waxa weyaan waa ka waa jebiyey walaalahana dee ilahay subxana watacaala waa sugay dagaalaa lagala hortegi insha allah maxaad inooga magacaabi kartaa deegaanada ay sida gaarka ah uga dhaceen dagaalada Ee, jazaaka allahu khayran waxaa ka mid ah meelaha hadda ay carqaladeynta ka wadaan waa deegaanka sabiid oo walaalaha mujaahidiintan ay hadda gacanta ku hayaan meelahaas ayaa damceen inay mugta carqaladeeyaan duulaan badan iyo ciidan badan ay wax soo abaabuleen ilaahi subxana watacaalana waa fashiliyey oo waxaweyaan laba maalin ka hor dagaal ayaa ka dhacay meeshaasi cadowga lalaga hortegey waana jabeen oo dibbe u laabteen inay afgooyo hadda ay isku aruursanayeen u laabteen ilaahi subxana watacaalana waa jebiyey deegaanadaas hadda ugu badan meelaha waxay ka- ay ka ka jiraan laakiin meelaha kale waa aamin wax hadda culeys oo ka taagan ma laha alxamdulilah Ee, maanta weerar ayaa lala beegsaday ciidamada shisheeye ee kusoo duulay dalka maxaad nooga sheegi kartaa weerarkaas jazaaka allahu khayran cadowgii dar laba maalmo kor loola dagaalamay markay tabar iyo taag waayeen ayay mugtahay miciinsadeen Ee, cadowgooda iyo mugtahay iyo iyo mugtahay iyo tabar waayeen ayay miciinsadeen walaalahood kale marka duula macnaha gurmad ayay soo sameeyeen iyagoo mugtahay soo qaatay taangiyadoodii ayay ka soo wareegteen dhinaca afguuye walaalaha marka waddada ayay us- ugu sii diyaariyeen ee, qorshe camaliyad ah ilaahi subxana watacaalana ku mahadsan marka cadowgaas meeshaas ayaa lagu beegsaday meel adi hadda afgooye u jirta ugu yaraan ee, toddoba kilomitir ayaa cadowga looga hortegay halkaas ayaa lagu beeg- lagu beegsaday kolley intaasaa insha allah tacaala wararkana soo gaarayay ilaahi subxana watacaalana ku mahadsan cadowgaas maanta ka argoosta waan gartay maxaa khasaare ah oo camaliyadaas nafurnimada ah ka soo gaaray ciidamada shisheeye jazaaka allahu khayran cadowgaas ee ishaadada lagu beegsaday maanta ilaahi subxana watacaalana ku mahadsan Ee, kolley walaalaha hadafkii ay lahaayeen way gaareen Ee, kolley inta hordhaca ah waxaa meesha ku burburay taangi iyo gaarigii waday ee xambaarsanaa waxaan u yaqaanaa taangi xambaarka ayaa meesha ku baaba'ay waxaa kale oo meesha goobta ay uga tegeen ee uga carareen Ee, mugtahay bakti iyo gogo fara badan madaxyo gogo'an iyo labo badan oo gogo'an ayaa meesha uga tegeen Ee, khasaa'ir nafeed oo fara badan ee dee cadowga gaareen waa jirtaa Ee, maanta oo dhan diyaarada ayaa u dayaayay mugtahay dhaawacooda iyo baktigooda ay ku daabulayeen ilaahi subxana watacaala ku mahadsan cadowgaas waxa weyaan maanta meeshaas ku jiray ee ku halaagay haddee marka insha allahu tacaala dadka waxaan rabaa inay hadda arrintaas mugtahay ay bishaarayst- ku bishaareystaan Ee, iminka waa sidee xaalada deegaanadii lagu dagaalamay xaaladda deegaanada lagu dagaalamay alxamdulilah ilaahi subxana watacaala ku mahadsan Ee, waxaa gacanta ku hayo walaalaha mujaahidiinta ah si buuxda ilaa haddana ku sugan Ee, amni ayaana ka jiro wax culeys oo hadda ka taagan ma laha dadka sharciga ilaahi subxana watacaala ay hoos harsanayaan wax hadda ziyaada oo deegaankaas hadda ka jira ma laha cadowgaasna insha allahu tacaala dee dagaalkana wuu socon doonaa ilaa qiyaam saaca wuu socon doonaa dee dadka ahlu tawxiidka ah iyo dadka mugta dimuqraadiyadda u dagaalamaya waa isii hayn doonaan insha allahu tacaala waxaan ilaahi subxana watacaala ka rajaynaynaa inaan ka guuleysanayno insha allah deegaankan aan ka saari doono ugu dambeyn maxaad kusoo gebagabaynaysaa waraysiga ay kula yeelanayso warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan jazaaka allahu khayran Eh, waxaan kusoo gabagabayn lahaa ikhwaani ilaahi subxana watacaala aan u mahad celino eh, nimcada iyo mogtahay guusha uu muslimiinta dhexal siiyey si gaar ah waxaan rabaa insha allah taala halkan inaan ugu mahad celiyo qabaa'ilka soomaaliyeed ee mogtahay walaalahood mujaahidiinta mogtahay hiil iyo hoob la barbar taagan ilaahi subxana watacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro hadday noqon lahaayeen gabdhaha muslimaadka sidoo kaleeto iyagana mogta agabka ay usoo diyaariyeen ee mogtahay walaalahooda mujaahidiinta ilaahi subxana watacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro ee juhdiga ay bixinayaan walaalahana ilaahi subxana watacaala waxa weeyaan ajar ha ka siiyo miisaanka xasanaadkan allah u saaro walaalaha si gaar ah walaalkii maanta camaliyadaas waxa weeyaan ilaahi subxana watacaala u waafajiyey ilaahi subxana watacaala waxaan u weydiinaynaa inuu mugtahay shahaadadaas mid khaalis alla uga dhigo allana ka aqbalon alla weydiinaynaa jannadiisana mid alla inuu ugu bashaareeyana alla u weydiinaynaa Ee, waxaa kale idan xusud mudan waxaan leenahay haddee cadowga ee mugtahay lala dagaalamayay maalmahani ee mugtahay iskugu jiro murtadiin iyo mugtahay gaalo asal ah intaba ilaahi subxana watacaala waxa weyaan waa jebiyey waxaan leenahay si gaar aan u baaqaynaa nimanka murtadiinta ah ee cadowgaas carituurka u ah ee ku daba baaba'ayo ee mugtahay maalin kastaba meesha lagu le'anayo waxaan leenahay diintooda ha usoo laabtaan waa lasoo dhaweynaya insha allah tacaala cadowgaas saa'ilka ah ee mugtahay ee dal iyo diin iyo dadna aan uu naga dhexaynin waxaa la rabaa inaysan mugtahay eh, ba- kuba- ka barbardaalami ku agbaabi'in mugtahay diintooda ay usoo laabtaan ilahi subana taala ay usoo laabtaan intaasaan dhihi lahaa waxaa kale insha allah tacaala ayadana mugtahay aan anoo ku hadlayo afka wilaayada shabeellada hoose aan mugtahay bogaadin lahaa mujaahidiinta dagaalada ay ka wadaan gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe intaba ilaahi subana tacaala ha barakeeyo walaalahaasna dee waxaa leenahay ilaahi subana taala ha idin sugo wilaayadana si gool- eh, wilaayaadkaasna waxaa leenahay jazaakum allahu khayran bishaaraysta ilahi subana wataala cadowgaas waajibiye hala sabro cadowga mugtaala la sabartamo sida ay u sabraayaan iyo naarta iyo cadaabka iyo mugtahay iyo ay ugu sabraayaan annagana waxa weyaan aan ilahi subana watacaala annagoo mugtahay kaashanayno aan sabrno cadowgaas aan la sabartano intaas ayaan dhihi lahaa dadkana insha allahu tacaala iyo odayaasha iyo mugtahay si guud waxaan leenahay iyaan la daalin haddee cadowga jabkiisa waa dhowya insha allah taala waa gabal sii dhacayo inta dhibna sii raacino insha allah tacaala walaalahana insha allah taala yaysan ka daalin arrintaas intaasaan dhihi lahaa hada wabilahi towfiiq aad ayuu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo aan ka wareysanaynay camaliyad nafuurnimo ah oo maanta ciidamada shisheeye lagula beegsaday gobolka shabeellaha hoose
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa howlgal qorshaysan oo maantay ciidanka shabaabul mujaahidiin ay ka fuliyeen duleedka deegaanka tardo ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan howlgalka oo ahaa mid qorshaysan ayaa waxaa lagu khaarijiyey lix askari halka sidoo kale lix kale lagu dhaawacay afar ka mid ah magacyada ciidanka dowladda federaalk ee howlgalkaasi lagu dilay ayaynu helnay waxay kale yihiin muuse maxamed gees maxamuud qoorqalooc iyo xasan waasuge beer magacyada askartii howlgalkaasi lagu dilay waxaa sidoo kale ka mid ah abshir garaad xasan jiis
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag weli barnaamijka dhow waxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa haddaba wararkii ugu dambeeya ee caalamka ah waxaa inoo soo jeedinayaa maxamed ciise waad mahadsan tahay markanna wararka caalamka ciidamada ilaalada kacaanka ee dowladda iiraan ayaa shacabka yuhuudda uga baaqay inay baneeyaan magaalada talaabiib ee uu caasimadda ka dhigtay maamulka yuhuudda warbaahinta caalamka ayaa tebinaysa baaq ka soo baxay taliska sare ee dowladda shiicada ee iiraan kaasi oo u ujeediyey dadka yuhuudda ah ee ku sugan magaalada talaabiib isagoona ugu baaqay inay baneeyaan magaalada mas-uul sare oo sirdoon ayay warbaahinta soo xiganaysaa inuu yidhi waxa aan qorshaynaynaa weeraro culus oo aan ku qaadno dhanka maamulka yuhuudda kuwaasi oo ka cuslaan doona dhammaan weeraradii hore maamulka yuhuudda ayaa dhankiisa qirtay in dhimashada dadka ku baxay duqaymaha iiraan ay gaareen ilaa soddon ruux halka dhaawacan uu sii cagacagaynayo ku dhowaad saddex boqoloo qof ciidamada maamulka yuhuudda ayaa sidoo kale sheegay in uu dilay lix askari oo ka mid ah ciidamada iiraan kadib duqayn uu la beegsaday saldhig militari oo ay ku sugnaayeen islamarkaana ku yaala koonfurta magaalada caasimadda ee teheraan ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda ayaa soo saaray go'aan uu dadka yuhuudda ah kaga mancinayo inay u safraan dibadda kana safraan deegaanada falastiin ee uu xooga ku haysto ra-iisul wasaaraha dhigyacadka ee maamulka yuhuudda benyamin netanyahu ayaa soo saaray go'aan cusub oo dhigaya in dadka yuhuudda aynay ka bixi karin gudaha magaalooyinka uu xooga ku haysto ee dalka falastiin sababo ku aadan kayaanka dheciska ah oo ka cabsanaya in mawjado barakac ah ay ku dhuftaan magaalooyinkaas dadka yuhuudda ee xoogga lagu deegaameeyey dhulka falastiin ayaa waxaa soo food saartay baqdin xooggan oo ka dhalatay weerarada ay dowladda iiraan ku ekeynayso magaalada iyo deegaanada uu xoogga ku haysto arrintan ayaana sababtay in dad badan oo yuhuud ah ay ku fakaraan inay ka baxsadaan guryahooda inta aysan la tegin gantaalada iiraan balse netanyahu ayaa hay-adda duulimaadyada ee yuhuudda ku amray in aynay qaadi karin dad yuhuud ah oo doonayo inay u safraan dibadda geeska kale kayaanka yuhuudda ayaa dadka muslimiinta ah ka hor istaagay inay ku cibaadaystaan masjidka barakaysan al aqsa ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa maalintii saddexaad oo xiriir ah dadka muslimiinta ah u diiday inay ku tukadaan masjidka barakaysan al aqsa ee ku yaala magaalada alqudus ee ku hoos jirta gumaysiga yuhuudda iyaga oo ku candacoonaya xaaladda ammaan oo kacsan tan iyo waa berigii jimcihii ina dhaaftay oo uu bilowday duulaanka ay yuhuudda ku qaaday dowladda iiraan ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa gebi ahaan bixiray albaabka masjidka al aqsa iyaga oo u diiday dadkii ku cibaadaysanayey inay gudaha u galaan ciidamada yuhuudda ayaa sidoo kale iyagoo ku marmarsiyoonaya sababa amni waxa ay xanibaadyo xooggan ku soo rogeen dadka deggan magaalada alqudus iyo agagaaraheeda xiritaanka lagu sameeyey masjidka al aqsa ayaa ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah tan iyo markii uu faafay cudurka covid sagaaliyo toban dadka muslimiinta ah ee deggan magaalada qudus ayaa tallaabadani ku sheegay mid lagu gol leeyahay in lagu beddelo madaahirta diimeed ee magaalada iyadoo magaalada barakaysan al qudus ay wajahayso marxaladihii ugu khatarta badneed ee yuhuudiyiinta ah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت
waa hagaag barnaamijka dhuwaxa wareysiyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobo kale ayaa dhegaystayaal laydinku soo maqan waxaad ku soo dhowaataan markaan xubinta faa'iidada caafimaadka waa kan doctor maslax هل باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد xalaqadeena caawa waxaan ku qaadanaynaa qaxwada ama bunka ama kafeyga ee qofba siduu u yaqaano bunka ama kafeyga ee la cabo inta badan ee wuxuu ka mid yahay ee waxyaalaha aadka loogu isticmaalka badan yahay dunida aan maanta joogno tirakoobyo la sameeyey ama daraasaad la sameeyey ayaa lagu ogaaday in laba dhibic shan bilyaar oo dad ah ay adduunka isticmaalayaan maalintii kafeyga ama bunka dadka ugu badan ee kafeyga ama bunka isticmaala ama cabana waxaa lagu sheegaa inay yihiin dadka ku nool qaaradda ameerika bunka ama qaxwada waa midka asalkiisa laga sameeyo miraha bunka kaasi waa nooca ugu fiican waxaana loogu yeeri karaa kafey ama qaxwo ama bun qofba sida uu rabo waxaa kaloo jira mid kobashiin loo yaqaano oo caano wato iyo sonkor ku timaada kaas waa midka koobiga ah aan ahayn midka orijinal bunka ah waxaana ku jira xaddi badan oo sonkor iyo kiimikaad ka kooban haddaba marka ninkii raba inuu isticmaalo kafeyga waxaa fiican inuu isticmaalo nooca asalka ah ee bunka laga sameeyo ninkii jecelna midka oo wuxuu isticmaali karaa kubashiinka wata oo labada nooc ka kooban oo sajalka inta badan dibadaha ka yimaada si gaar ah marka ee dadka isticmaala noocaas oo kubashiinka wata waxaa lagula talinayaa in biyo kulul oo aan sokor lahayn ay ku qastaan ay ku isticmaalaan haddaba marka faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo kafeyga ama bunka ama qaxwada waxaa ugu horreeya kow wuxuu kaa caawinayaa feejignaan jirkaaga uu siiyo islamarkaasna uu yareeyo daalka iyo hoos u dhaca awoodda caqliga maaddada kafayiinka iyo brotiinka oo isku milma ayaa soo saara korarka neefsashada jirkeenna uu sameeyo islamarkaasna garaacista wadnaha ay samayso iyo heerkulka jirka uu sameeyo maalinkii labo wuxuu kaa yaraynayaa kafeyga ama qaxwada iyo bunka intaba ee madax xanuunka iyo daalka jirka saddex bunka waxa uu dardargeliyaa shaqada maskaxda islamarkaasna wuxuu hoojiyaa fikirka iyo garaadka maskaxda uu sameeyo afar qaxwada ama kafeyga waxa ay ka qayb qaataan caafimaadka wadnaha iyadoo dhalaaliya qulqulka dhiigga ee xinjirta iyo dufanta dhiigga ku xirta ayay dhalaaliyaan islamarkaasna waxay dhiigga ka saaraan xinjirowga shan kafeyga waxa uu yareeyaa hargabka iyo xanuunnada ku dhaca neefmareenka lix kafeyga waxa uu hoos u dhigaa miisaanka qofka islamarkaasna wuxuu hoos u dhigaa ama uu gubaa dufanka dhiigga raaca ama baruurta dhiigga toddobo kafeyga waxa uu dadka ka yareeyaa niyadjabka ama dibresshonka waxa loo yaqaano walaaca qofka maskaxdiisa ay isla hadlayso ama welwelsan ayuu dadka ka yareeyaa siddeed kafeyga wuxuu la dagaalamaa kansarka ku dhaca beerka waayo waxaa ku jira maado loo yaqaano rexensin oo la dagaalanta kansarka maqaarka ku dhaca sagaal kafeyga waxaa lagula taliyaa dadka qaba sokorta in ay isticmaalaan waayo waxaa la ogaaday inay hoos u dhigto sonkorta dhiigga waa marka aan lagu darin sonkorta shaaha ama aan sokor lagu darin cabistaas toban kafeyga waxa uu ka hortagaa xanuunka loo yaqaano barkinson disease kaasoo ah xanuun neerfo oo ku dhaca ee gacmaha ee lugaha dadka inta badan ka saameeya ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay ee kow iyo toban kafeyga waxa uu ka hortagaa suuska ilkaha gala ama goosaha iyo ilkaha gala dhammaan ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay qaab isticmaalka kafeyga waxaa loo isticmaali karaa xilli hore subaxdii aroortii halka saac ilaa iyo saddexda subaxnimo in la isticmaalo si uu dhiigga markaas uu firfircooni geliyo ama shaqada aad rabto inaad qabato inuu kuu caawiyo firfircooni jirkaagu uu sameeyo waxaa lagula talinayaa dadka gaaska qaba ama gaas calooleedka qaba inaysan isticmaalin kafeyga sababtoo ah waxa u daran yahay gaaska caloosha ayuu soo kiciyaa kafeyga gaajana laguma isticmaali karo caloosha oo dhirigsan unbaa la isticmaali karaa waxaa keliya loo isticmaali karaa in qofka calooshiisa oo buuxda inuu isticmaalo ayaa uu isticmaali karaa waxaa intaas dheer kafeyga wuxuu kordhiyaa cadaadiska dhiigga dadka dhiigkarka qaba kafeyga waxaa lagula talinaya inaysan isticmaalin maalintii hal jeer wax ka badan sidaas daraaddeed marka hal jeer maalinkii ayaa loo ogol yahay ee wax kaloo dhibaato ah uu leeyahay ma lahan aad iyo aad ayaa umahadsantihin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي waa hagaag waxaa maanta ii mar kale baaqday kulan ay yeelan lahaayeen xildhibaanada dowladda federaalka iyadoo kulankii ugu dambeeyey oo ay horraantii bishan yeesheen xildhibaanada dowladda federaalka uu kooram la'aan u xirmay ayaa waxaa haddana maantay mar kale fashilmay kulan ay qorsheynayeen inay yeeshaan xildhibaanada tirada xildhibaanada kor u dhaafaysa saddex boqol ayaa waxaa maantay ka soo xaadiray oo keliya siddeedsan iyo toddoba xildhibaan taasoo ka dhigan in ay maqan yihiin in ka badan laba qayb ka mid ah xildhibaanada abshir oo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowladda federaalk ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay arrinkan isagoona xildhibaanada maqan faray inay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo xaroodaan
kooramkeenna siddeetan iyo toddoba xildhibaan hadda joogta saacaddana waa kow iyo tobanka iyo rubi ama shan saac iyo shan iyo toban daqiiqo xaadiriddu waxay bilaabatay sagaalka markay ahayd hal saaca lagu daray haddana saacad kalaan ku darnay aa, daqiiqadaan ku darnay kooramkii weli waa dhaqaaqi laayahay marka siddeetan iyo toddoba xildhibaan maadaama ay joogto ma, ma, ma shaqayn karno oo golahagan ma, ma socon karo isbuucii horaa waxaan iclaaminay in xildhibaanada ay soo xaroodaan xildhibaan walba wuxuu ka arkay watsapka golaha in la yimaado ee, maalin sabtii la soo galo isniintana uu furmaayo kulanka ugu horreeya shalana guddiga joogtada annaga waa fadhiisan ajadayaasha waa diyaarinay isbuucan ee, maanto isniin ah iyo maalinta arbacada ah sida xeerasaadka uu qabo xildhibaanka hadduu maqnaado xeerasaadku wuxuu ka leeyahay qodobo gaar ah iyo faqrooyin gaar ah in xildhibaanka shaqadiisa uu guto uu soo xaadiro golaha uu yimaado waxaan shaqaynaa isbuucii saddex maalmood sabtiga iyo isniinta iyo arbacada golaha fadhiista axadda iyo talaadadana guddiyadaa shaqeeya iyo khamiistaba khamiistana waxaa shaqeeya guddiga joogtada marka saasay maalmaha nagu buuxeen marka aadaan ugu xunnahay maanta in kooramkii uu uu yaraado xildhibaanadana ajadyaashan inoo yaalan ajadyaal muhiima ay ahaayeen marka aadaan ugu xunnahay in ay dhacdo kooram la'aan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم markaanne haynu aadno dhanka iyo wilaayada islaamiga ah ee bakool munaasabad dhowaan ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa waxaa lagu soo xiray wejiga koowaad xamlo taxriid ah taasi oo ka socotay wilaayada bakool deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi ayaana laga qabtay qaar ka mid a ducaaddii ka howlgelaya taxriidkan ayaa waxaa loo qaybiyey laba majmuuco majmuucaadkaasi ayaa kala ah abubakar sidiiq iyo sidoo kale cumar binulkhadaab majmuucada abubakar ayaa waxaa isugu jirtay culimo iyo nuqabo waxaana loo xilsaaray dhanka bari ee wilaayada halka majmuucada cumarna loo xilsaaray dhanka galbeedka ee wilaayada bakool majmuucada abubakar ayaa faahfaahinaysa meelihii ay soo mareen iyo wixii ay la soo kulmeen ee markuun ku horeeyta allah tabaaraka wa tacaala masii nicmatul islaam wal iimaan iyo mahadle mahad dhammaanteedan koobo korn antaas ku gidaalma mahad nagaane walaayada gobolkeena oo ah aan ku horeeya amiirkeena sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan iyo makaatiibtiisa oo shal dugun ee dhammaantii oo mahad nagaan jazaakumullahu khayran may baa ku hadla doonay xamladii oo abubakar oo unanin hil saariya lajinadaas geeska bari ee bokool gobolka mayba xamladaas eed iyo eed tuulooyin fara badan unkala kulangnay dadka dhinka geysa iyo dacwada sida walaayada islaamka nin amirtina un unka fulinay tuulooyin fara badan tuulooyinkaasoo ah tumun ilama goobod goobtunka horeyta oo uun hamlada ku bilaawni waa tijeeglow tuulada lamaada un hamarni oo hamladan seeni gudi ku mid eh tuulada saddexaad oo un hamladan seeni ceel garsa ku mid eh tuulada afaraad oo un hamladan seeni dudumaali ku mid eh abagbeedee ku mid eh mayba ku mid eh abala ku mid eh sarmaanwiinga ku mid eh korkoora ku mid eh gusliya ku mid eh yowkoywa ku mid eh abagdheeri ku mid eh biyoolaya ku mid eh ilaahay mayna waafajiyey tuman ilamadaas tuula unoo on socodna fuliinta awaamiirta gobolka waalaga walaayada islaamiga bakool ee may bulshadii deegaamooyinkaas ku noolayti una kula kulaynay boqolkiiba boqol dhegaysi wanaagsan soo dhoweyn martasoor oo sharaf leh eed yeedan qiimo badan ee may waahan dadka muslimiinta ee dacwadooda ku gududaayi ujeeddada iyo hadafka markaasna lahayna dadka martigeliyaayi badana dhigo furun qalbo furun hindhaha jeedan iyo badana kala kulunni ee wanaagahna indhawaayan safayla iyo anka bulaarsanaan diinka rabitaansho iyo hadafjo olaya ku beeganaay oo dadka kula hadalaayan amba haddii la kula hadalayo hanagaayan mayba ku mid hayay inyo muwaskaraadka buuyi doonan kitaabka ilaahayna an gargaari doonan dhankashoonna islaamkana aninka dhii doon waajibka untulan sheegay mahay tahay ini munkaraadka la zuuliye macasiyada la zuuliye dulmiga la zuu- la zuuliye kitaabka ilaahay la barax tira intaasaa ya kulli hamdadaan iyo socodkaan hay eediyadaa bulshadii may leehay armooyinkaasan ka faraxsanayn ma jira goobo dad hanoora ya jar dadka ballanqaad uma hayahin in kitaabka ilaahay oon sulmi doonan i ku xukun shay ku dhagan shay shareecada geeska bakool amba gobolka bakool gumaalo degaayan guluf olaadeedaagaadan guud ahaan gorodka iyo waayeelkana gaalaa dhiibay islaamka garabsi ganacsatadana gini iyo doolara dhiibtay islaamka garabseedii gifro muslimiintana galaysaneegaa dhiibeen buskudkaa duben islaamka garabsiyan gaadda gaadiyahayn garaadadaano hirigna galanmaroodilen goodur gaas iyo ii goyliba garabka ninsaaran lankiin goradaana gumacara raseew garguurit i gaala raayaalka go'aamada hasaareen gis yelena ganfuurhumyaalkii garhiiryaalkii geyiga etoobiya oo kasheeneen goorhini geeri i gudhawaa dhahalsiini guuli rabbagaaskale gooni isu mahadsan magaraawan insha allahu gaalo godoobka ka guraan gulufaa qaadnay gaalo godoobka ka guraan gabangaa dabnay gaalo godoobka ka guraan gaaliyaw gelinkaa qaadooy gobolka geeska unkumood asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد wayba ku matahaynay majmuucadii ka howlgalaasay bariga walaayada laku bilaabo ee deegaanka la erow abal iyo abagbeeday ilaa cirafkaasi hiiraan dadka ka howlgalaya ku matahaynay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadle wayba la kulugnay wal wanaagsanaa la kulugnay dacwadu ma haytay dacwo eed lang ajiiba u haytay oo dadka marka eed nashaadanka leh haddana markaa socdaasoo miilan fadhigina dareeras u haytay dacwadan oo kale markaa eed baa dadka eedan indhawaayeen qabuljo eed anfay lahay huduur joona eed anfay lahay aqbalow joona eed anfay lahay ilaahi subxaana watacaala may ku rajaynayni miro badan laku hela dadka may lakula hadalay mawaadiic fara badan mawaadicdaasi may kamid aha si haddee waaqiciga teegano fadluljihaad fii sabiili illaah ilaahay subxaana watacaala diin iyo daraadid landagaalama fadlugus leeyih booskaas beerkaa eedalanka lagu ramaay waana markaa mirdhaljana wal aragu doone walna waa arage booska lamaro lakulagu ramaay wayba waa al infaaq fii sabiili illaah jidka ilaahay waa lagu biyo xoolo la biyo nafta la biyo iyo xoolo la biyo lama islaazimaa inuu kitaabka ilaahayna ku qoran ilaahi subxaana watacaala qur-aanka hal aayad mahane haddii jihaad sheego maalka marayse nafta yaka hijiye laakiin meelmaylah ka bilaaway nafta in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum marka mawaadicdaas may kamid ahaayay cuqubatu tarkuljihaad tarkaljihaad jihaadku lagu tabo cuqubada iyo dadqobsadaas inay gaalo dadqobsado doonto haddii jihaadku lagu tabo da dulla ula nagadawna eeda lankaburaarajiyay الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله أولا إله بما هدلا ما هدلنك وبكرنا اللهم هنغان ونعموين فربضان نينك نعمي ونمي هايني إيه، دتك كوبا أما قافلك كوبا نقابو iyo culummo iyo wulaadii gobolka qaybo kumid ah oo dacwadii anka horeyta oo eta safarkaasi kolley eh, laka galay imantii umuto guud ahaan dacwo la diirsiiyo walila ku diiri kora maalin hayti labaatiyo afar bili tumi koowaad oo afar bool afartan iyo litin hata laka jara qeybtaana la jari ma haytay cumar bin khadaab eh, lajinada la eraha kumid hayan eh, maalintaasa shagala shalgaadadii waana mayba goobta madi fidhiyay dadkan korayona diraaya kumid hayo waalaga gobolka ilaahay mahadisu alxamdulilah ilaahay baa mahadlay ilaahay nin suuro geli arantiyada hayti Eh, mayba kumid haytay makaanada unubseeni koo may ku bilawnay magaalada dheeraw bururxunle iyo ku bilawnay milaa eh, daawada shaarca aan koreyto may haytay dacwooyinka la jeediya lama sidiqiyabada oo kale dhan jeediyahay aan koreyto may haytay haa, daawada shaarcaga may kumid haytay maalintii duhurkana masaajidada la surmaa culummada surmaayaan iyo bilaanta oo la kulmaaw hamiinkii oo hatana lanshidaw maana dhala lanshidaw waxyaabaha waaqic fikri waaqac wala raw oo adduunyada hata yaala iyo osin aragan itusi taabsi ee ummatu muslimiinta lankashada intaa samarna iyo safarkan iyo shaqadan aan badan hayti ee ummatuna ka dhasa faraanin ma hayti ummad muslimiin ee iyada dacwada injiil hayti meelmadina ku bilan maalintaas shaqada bas qabani maalintii hakigdi maysana meelero kaayin kaayin sele raw wadwin kaayin la la raw ninkigdi oo ka taala galbeedka xudur iyo lama ninkayti mahninkigday magaalada laraw kulanjirer iyo haninkigdi oo afartiin shan maanta aan jarta lamaada dhin afartiin afartiin shan waajid iyo xudur ratio kataal mahninkigdi day sija iyo seeni may kala seenay magaalada laraw ee la heliya seeni oo yana ya meelaha uu ha ku gudunay dacwooyinka ummata muslimiinta kala kulanaya kumid hayni deegaanka kale may kumid haayay deegaanka laraw isuna mooragaabay laraw seeni oo bulshooyin shay nooc walba oo hamiinka haddii haddii maalintii ata lala kulmaya kumid hayti may kale kumid haytay garis wiina meelal arraa kumid hayti ee dhulkun lukulun yaa kumid ah, gelin horo gelin dembe bareeso duhur dhinac walba ulmada kugiibgadaasi may kale kumid haytay deegaanka la raw ee la galay yaa kumid hayti meelaha un ilaahay niin suuro geli may kale kumid haytay rab dhuure oo ilaahay niin suuro geli unana seeno may kale kumid haytay meelal raw war cadday magaalada la raw oo buurbakool buurba war uduy war uduy buurbakaar la raw kumid hayti may kumid ahaatee gomara gomarayal melaraw geliye eelansara ninka dambayti tumayonatomaysana ilahay nin suur gelaysa dambelod wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى يا مهد سغناتي مهد بلاوي رماد بلاين إلهي سبحانه وتعالى من ينصرت شيء كواب هذا marka iftitaaxjeeda roog ikhtitaamsheeda seet ilaahay subxaana wa tacaala aan ilayng mahadnaqu ilaahay aan mahadnagaan xamladaas runtii xamle eedi eed geema leehayti mayba waaha idahneenga talagali harakaatu shabaal mujaahidiin yan kureyte ma aragne ilaahay abaalkin jinnaka waaliyaasan lana khaasatan waaliga wilaayada islaamiga ee boqol iyo maktab shayda dacwada sidaasoo kale ilaahay subxaana wa tacaala ajarkan ilaahay masiin ku dhumi runtii xamlada mayba hayta xamle eed eed saameyn le si walaaleba horta in sheegen gelin hore mayba waaha balaantala la kulumay bacda aduhur masaajidada la kusurumay bacda alasar dacwatu shaarca jarti hamiinkine itusi taabsiyahay macna aflaamtii oo maylashadaay oo jihaadiga haylakshadaay runtii aflaamta jihaadiga ee saameyn wiin aka lahayen dadka dhatiyo kol aan saameyaasi idan dhararaayang irida dhiyowsha dhararaayang dadkana may haayna dad eed iyo eed mayb waaha diintiyo injeelo dacwad injeelo eedan marhabayn badan haayang marka tuulamaaba jarta ouna hakutabna ilaa bahawkayna liinfadaan leha kutabaane maana dadka dad eed iyo eed mayb waaha diinta injeelo haayang ilaahi subxaana wa tacaala may weydiisadaane dacwada miraaja ilaahaynin dheli hataba hata mayb waaha en eh, sad wararka hanidi deerayang mayb waaha meel meelo un hamarne waa u wareysadaane ini mayb waaha en dad has diiwaangeliyeeno mucaskaraadkan has diiwaangeliyen aya dheegani runtii waan ma xanuun tahay ku dalbadaa ina ahneenkana nagu xanuun tahay raang macna taas may ka tusaase ini may buaha saameenka waaldhati macna ilaahay subxaana watacaala may weydiisadaane ilaahay may baa tamkiingna sii dadkana may baa erafadna insha allahu tacaala wilaayadan in sheegane barnaamijkan aynu ku hirnay may buaha aykana nagoy saasay erfaday wabilaahi tawfiiqintaasaqiyaka gebagabaa gabagabadii waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cusmaan الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أولا وآخرا ما يجمع نغاني الله سبحانه وتعالى نعمة جيك ما يوعنا إلهي نيك الله ذي سدي ني نعمة سدي أنك ما نغانا dalab jawnan lahaano asbaabnoonan anka lahayne ilaahi subxaana watacaala nin doori nicmooyin shay oo muuqod iyo hanqarsoon ilaahi anka mahadnagaan wa asbaqa calaykum nicmahu daahiratan wa baatina bacda xamdilaahi subxaana watacaala may baan mahadnagay culimaaudiinkii iyo ugaasadii ama nuqabadii wilaaya islaamiga ah ee bokool jazaahum allahu khayra jazaa xamladii laka dhawaaqay tomisiyeedkii bilii dulgacda kun afar boqol afartan ili oo lan hal saaray wilaayad andirti lama fariiqna laka shalwaali si hagar la'aan ah hagar la'aan ayo onka kahan waajibaadkaas diiniga ahay markii horeb ilaahay waajibaad saarina gududeen uma kii wilaayada amartay qadiidaas isaga tanfiid jalla suruma la aray wilaayadan ka garab surnayti an umeen may balana jazaakum allahu khayra jazaa may kala ugu mahadnagay bacd allahi subxaanahu watacaala maktabka dacwada walaalka mas-uulka jazaahu llahu khayra jazaa oo arrintaas ee ishraafka guud lamada majmuuco abubakar iyo cumarba isu ishraafayay howlaas dhanba may waa wilaayadanka gaabilsanaay jazaahu llahu khayra jazaa ilaahay barakaa yeelan intaas markiana mahadcelin aanan ku gudubo walaalayaal sida isu ogsantiin culimada iyo nuqabada hadesada hadda may wahaa sheekhnin sheegay buwaa hogaanka umuduwaay ummadda muslimiinta iyo indhan e dadka la kadayda waayo annaasu calaa diini muluki malahe dadka madaxda e iyo culimada makaanada iyo booska iyo mayba bulshada dhateeyo kuleyin iyo ixtiraam haddii ata mudnaan haddii ata tixgelin haddii ata ilaahayba qiimo weyn siiye macnaha marka insha allahu taala saas dartiya marka may wahaa waajib diinaad ayo saaran waaye oo may aayad hadda ku furfurdaani guud ahaanba ilaahay may balliyaa qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana ومن يتبعني marka man tabani tia kajarna mana hadii oo lanku waale ay hadii maamul ay hadii ugaas ay hadii may waxa qof kasto muslim ah nabi ilaahi muhammad raay oo rumay walaalo ku fado may baa ad-da'watu ila allah inuu mutakhayr kan kuweer waa ad-du'u ila allah ala basiratin ana wa man tabani ee mid kale labaadna hada ulul amrigi iyo culumadii waa tan ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanka sheegay adii allah adii rasuul ulul amri minkum al ulama wal umara marka sida la ogimay wahaa geeka lama hogaanga jarta caalamka lamadaas hogaangna may wahaa lamba doorku ay kaalanta wadleyin kuwanu may waa ducaatun ilaa abwaabi jahannama waaye culumi leyin ugaasi leyin hogaamiyaal iyo maamul idaari leyin dhaqaali iyo bajet iyo miisaaniyada leyin dadka may baan kuweerayanaa abwaabu jahannam waa kan ilaahi subxaana watacaala qur-aanka leeya waa aimatan yadcuuna ila annaari aan ilaahay qur-aanka sheegay waay madax oo gaalnimada dhanka weyras waay qaybta labaad waa madax diineed ama hogaan diineed oo yoona may la raay culimo leh oo ugaasyo leh oo idaare leh oo bajed leh oo may waxaa diin leh yoona ilaahay baa qur-aanka sheegay wajacalnaahum aimatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun yoona may baan teegayin hidaayat annaas dadka in mana hanuuniyan kheerka tusan ilahay kitaabshi inka weeran yayoona unsurinyin doorkaas usugahay kaalintaas iyo hortumanaa ka jarna mayna haddana muwaajahahaynaa hor surugnaa gaaladaas oo may la rahay ugaasi iyo culumaa usuu iyo bilaayo wal iska yabyabatay duulaanka kagaadi dalka marka culimada iyo nuqabada kaalintii hadda koley ogsanteen jazaahumullahu khayra jazaa booskiyo surinyiin oo islaamka geeka ku eedinyiin may wahaan wal oo la ahra koru manaa maamulka tamanayo yo manaa in sheegaad hadda ku muhiimsan manaa جزاهم الله خير الجزاء ilaahay subxaana watacaala siin barkaay xamladii xasan sheekh mahmuud fashilantiya doorkii oo kala haayaan waan ogyahay culammada fataawiha saarti oo sharci ah oo laka qanacay dal idibid muslimiinta meel baroogaan walaahi lahabyaab yabaay ulamaa usuu meelo xasan sheekha ka kuusi marka may waxaa may bannagadeen waqul jaa alxaqu wazahaqa albaatil yaa waa maskanta ku jibiyan manaa marka baabi'iyan ugaasiina saas oo kale doorsha waa la ogaay bayaankii marka taageeray mayla raay ee fataawadii culimmadii garab istaagii mujaahidiinti naf iyo maal la garab surnaayen doorkusho wal hadda maanaa insha alla shisheega uma eemanaa ilaahay subxaana wa tacaala agdis yaan ka goranto waan ilaahay aanan ku rajayaan insha allahu tacaala in juhuudiyo iyo acmaaliyo ilaahay aan ku gadan intaas markaan intaasan ku gudub walaalyaal hadda ummadun geekamay waa mas-uuliyaddii awnina saaranta qiyaamanun ilaahay wal noo weydiiyey marka may waxaa in unu doorki iyo waajibka ununa saaran waliba una awoodna unku gaabin macnaha laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha fattaqu llaaha mastadactum laakiin wali una awoodna oo ku gaabina may waxaa war ilaahay inay kala xisaabtama waa laakiin haddiiba daaqadeen tabarteen biino ilaahay subxaana wa tacaala yaa noo ajar siiye jazaakum allahu khayra jazaa warbixinta isagna siidanna may bahaaytay warbixin runtii eednin dhiirigeliyahayti eedi eednin farxad geliidi wanaagii iyo khayrkii iyo mutlaha ku gudbiyayo waana ku ogaayn hortaba jazaakum allahu khayra jazaa intaas intaas allana xamladun marka may wahaa hadaf iyo may bahaayay in ummuta rabashoo laka bara nabashoo laka bara diintiyoona laka bara may wahaa cadowjoona laka bara yahayte hadafkaas sugahay waa hadafka allah subxaanahu watacaala ambiid handiri waay walaqad bacatnaa fi kulli ummatin rasuulan أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا في ساس هاي قلب كلواد أهداف تمي بكمل هاي ده ومطئن لبرا رجيو اللي واجب كون نصارا ما يبوها تحريض تكون مسلمين إلى تحريضيو وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ما يكيغ وحرض المؤمنين مركا تحريض كاس وواجب دينات ودتك مدحده علماء مسؤولين تلون كباهني anaba jihaadka ilaahay waafajiyay haqab ilaahay ii fahansii alxamdulilah leyin aan arro guriga isku fadhaada maaha alxamdulilah arre may ka daray laakiin waxarad ilmu'miniin natiijadu sugomaynaadaas marka oo baado tabarta la kooyt oo may la raay jihaadkaad ansurunta ilaahay subxaana wa tacaala awaamirtiis adag aadadow aad tadbiiqda sharaa islaamka adan hoggaansanta dadkana taxriididoo barnaamijkaas ku gubaabido natiijadu sugomaad casa allaahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu gaalada ilaahay subxaana wa tacaala in baas iyo ishartiyo meelaha ka afjaroo dadkana mayla rahay cadow iyo fahmano dagaalkii galano gaalada isku dhowaan yala suga natiije waana habati jazaakum allahu khayra jazaa marka weli may waafacanoola fara kuma qadnaa dadka muslimiinta mar kasta mayn baahan yihin in lakana nago lakana nago may waxaa khaasatan culummada iyo dadka maanaa acyaanta iyo asxaabul wujuuhga insha allahu tacaala iyo muqabadii iyo dhammaan in ummadda marka may waxaa mar kasta ha booqdano on seedano xamalaadkaas ligoodona هذا واجب دينادنا نصارم واي إن شاء الله تبارك وتعالى حملدي وجهك كواد انتعني جبا جباوي كل ده هذا مرك تقرير آخر ياسن تقريبا لبعضهم كون لقط جليو يوم إلى رأي دعوة جيس إذا نهار سرنتم تقريبا مرك تصفى يدوي ما لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم هل قف وصوبتها كانوني وربما أنا أنت صد دعوة جيس إذا إلهي صوب سينكوالي marka walyarmaa jazaakum allahu khayra jazaa wejigii koowaad inta ninka gabagabaysinye mayna ka dhawaaqana insha allahu tacaala wejiga labaad innin bilaawdo doona haddii ilaahay ogolaado fatriyal kadib insha allahu tabaaraka watacaala khiyaartan yooba sheegeen culammada haddii ayin uqabad haddii ayin xamladan ay lagu gaabine ay wadoy jazaakum allahu khayra jazaa hoogaa yaralahan isna sidee wejiga lamaadna saninka ka dhawaaqayo insha allahu tacaala diyaargarowshay iyo insha allahu tacaala isticdaadji halgaloy baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada mahadi oo dhan alla oo inoo suurageliya barnaamijka ayay u sugnaatay kadib wariyaashii barnaamijka tabintiisa iyo farsamadiisa nagala qayb qaatay dhegaystayaal idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodkiina kan mid lamid ah intaynu dib ugu kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى